walaaca annaga aanu ka muujinay heshiisyada socda heshiisyada waxaa ka mid a heshiisyadii dhex maray dowladda soomaalida iyo etoobiya oo aanaan ogeyn oo lagaga sheekeynayo maaragtay inay furdooyin etoobiya la siiyey oo laga sheekeynayo inay dowladda etoobiya ay samaysanayso ciidan soddon oo kun oo nin ah oo mariin ah ay samaysanayso badna aanay lahayn su-aalaha qaarkooda la isweydiinayana ay tahay in baddaas ayada ah ujeeddadeedu ay tahay soomaaliya waxaanaan waxba ka ogeyn markii la tegey eritrea waxyaabaha la isku raacay oo dowladda eritrea iyo etoobiya iyo soomaaliya ay isku raaceen waxaa kaleeto oo jirta in dabayshii haddana markii waagaa hore socotay dabaylaan ahayn haddana inay socoto oo eritareyaanka ay tageen somalilan oo dowladda jabuuti oo markaa aad moodeysay aragtida hore iyo fayska koowaad inay ahaayeen marjinaal ama gees la dhigay in ay soomaaliya ku soo noqotay waxaasoo dhan waxaa weeyaan wax mugdi ku jira waanaan ogeyn loona baahan yahay shacabka soomaaliyeedna in loo fasiro baarlamaanka iyo xeerdejinta in loo fasiro dadka soomaalidana ay si cad ay u arkaan su-aasha labaad muddo kororsiga waxaa weeyaan dowladdan waxaa lagu doortay oo ay ku timid inay afartan sannadood oo ay xilka hayaan inayna gaadhsiiyaan hal cod iyo iyo hal qof soo ma garan waxaa muuqanaysa in ilaa iyo hadeertaan wax tilaabaa oo laga qaaday in ay timaaddo in hal cod iyo iyo iyo hal qof ay dhacdo dalkii in la xoreeyaa loo baahnaa lama xoraynin cagsi waxaa waaye dhul badan baa laga baxay oo hadda waxaa waaye shabaabku ay qabsadeen luugta marka waxaa weeyaan waxaa annaga noo muuqda markaa walaac ah maadaama qorshuhu uu ahaa in marka la nabadeeyo dalka tirakoob la sameeyo tirakoobkaa marka la sameeyo lagu saleeyo kuraasida imaanaysa markaas ayadoo dalku uu amni yahay dadku ay codkooda ay la baxaan marka ma muuqato marka walaac inaanu walaacno taasaa keenaysa sooma garan ayadaana keenaysa in aanan la dhihin hadhowdii afartii sano waxba waan ku keeni weyno n hal qof iyo iyo hal coda laakiin hanaloo dheereeyo marka waxaa waaye ballantii ay qaaday dowladdu oo afartii sano ahayd waa inay ka soo baxdo waxaana